waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali tirakoobka dhacaya sagaalka agost annagu kajaaliyad ahaan waxaan ugu talagalnay inaanu dadka ogeysiino oaan la socodsiino ee ogaadaan inuu jiro waxa la yidhahda tirakoob tirakoobkaasna ay ka qayb qaataan intaasan jaaliyadda u sheegnaa iyo sida ay uga qayb qaadan karaan intaba marka muhiimadda ay leedahay tirakoobkan muxuu yahaad is leedahay si jaaliyaddu ay u ogaadaan muhiimadda waxa weye horta tirakoobku sidiisaba waxaa la tirakoobaya waa dadka iyo guryaha waxaa la sheegaa waddankan dadku inay gaarayaan ilaa iyo afar iyo labaatan milyan ayaa la sheegaa sidoo kale guryuhuna inay ku dhow yihiin ama gaarayaan toban milyan marka waxaa la rabaa in la ogaado marka sanad dhowrkii sano mar bay sameeyaan tirakoobka in tiro sax ah oo ama fikirka markaas ugu dhow oo la heli karo inay ku beesgareeyaan ayay doonayaan marka si taa loo hela marka loo ogaado waa in dadka australiyaanka oo halkan degan reer australia ah ee halkan ku nool ay iyagu macnaha isdiiwaangeliyaan halkaasaa marka waxaa laga ogaanayaa dadka ku nool waddankan guryuhu intay yihiin dadku marka qaybaha ay u kala baxaan waxyaabaha ay qabtaan familada inta ay ka kooban yihiin arrimahaasa marka muhiim u ah tirakoobka dowladduna markaasi waxay ku beysgaraysaa arrimaheeda tirakoobkaasi wixii meesha uga soo baxa ayuu ku beysgaraysaa matalan haddii xaafad aysan tirakoobkii bixin for example waxaa u soo baxaysa in xaafadaasi aysan dad badan deganayn ama dadku degana ay aad u yariin marka xaafadaas marka waxay luminaysaa xuquuqo badan ama rights badan oo ay lahayd ayay luminaysaa sababtoo ah ma yani xaafad kaloo ka dad badan lama simi karo marka xuquuqo badan oo markaasi dadku xaafadaha degan ay heli lahaayeen ayay ku luminayaan haddii aysan dadku isdiiwaan gelin oo aysan ka qayb qaadan muxuu ahaa isdiiwaangelinta xagga tirakoobka arrinta kaloo muhiimka ah waxaa weeye dadku waxaa la ogaadaa waddankan guud ahaan dadka deganna waa lagu ogaadaayo inta ay yihiin iyo qaybaha ay u kala baxaan waa gartay marka soomaalida australia degan hadda waxaa lagu qiyaasaa iyadoo la eegayo tirakoobka u dambeeyo labadii kun iyo koob iyo tobanka inay sagaal kun iyo xoogaa yihiin waxaa muuqata dabcan soomaalida degan waddanku inay intaas aada uga badnayd waqtigaas maxaad is leedahay sababta ay uga qayb qaadan waayeen tirakoobka soomaalida xasan waa su-aal fiican waana arrin muhiima in laga hadlo waana cilad jirta runtii anagu laftigeena dhowr jeer ayaanu isku daynay inaanu dadka gaarsiino oon u sheegno in dadka waddankan ku nool ee soomaalida ay u baahan yihiin in ay ka qayb qaataan nolosha waddankan ka jirta noocay doontaba ha noqote nolosha waxaan ka wadaa nolosha saxda ah oo qofku uu u baahan yahay inuu ka qayb qaato marka in laisdiiwaan geliyaa waa qayb ka mid ah nolosha ka mid a wey haddii ay noqon lahayd xagga codaynta oo kale haddii ay noqon lahayd marka la bixinayo doorashooyinka la samaynayo iyo haddii ay noqon lahayd marka tira koobka uu jiro waxaan aaminsanahay anigu hadda tiradan la sheego oo sagaalka kuna inaan wax badan ka badan nahay ama saddex jibaarkeed aanu nahay soomaalida laakiin in intaas lagu soo koobo waxaa keenay waxaa weeye isdiiwaangelin la-aantaa keenta marka dadku inay isdiiwaan geliyaan si loo ogaado tirada dadka asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya ee halkan ku nool dabadeedna xuquuqda ay markaasi heli lahaayeen ama markii hore ay heli jireen mid ka fiican si ay u helaan inay isdiiwaan geliyaan baa u fiican haddii kale waxay halkaasi ku luminayeen waxyaabo badan oo ay heli lahaayeen matalan waxaa ka mid a tirkoobka waxyaabaha faa'iidooyinka uu keena waxaa ka mid a xagga guryaha oo kale guryeynta waxaa ka mid a caafimaadka isbitaallada waxaa ka mid a baakiska meelaha ay caruurta ku cayaaraan waxaa ka mid a shaqada laftigeeda marka waxaas oo dhan markii lasu geeyo de qofku waa u baahan yahay marka waxyaabahaas haddii uu u baahan yahay si uu helo marka waa inuu waa in la ogaadaa qofkan inuu yaho qof jira iyo inuusan ahayn waa in la ogaadaa markaasaa lagu beesgaraya marka dadkan matalan haddii ay meel ku wada nool yihiin boqol qof haddii ay meel ku wada nooshahay boqolkaas qof dowladdu waa u diyaarsan tahay wayna u qoran tahay dabadeed boqolkaas qof waxay xaq u lahaayeen ayay dowladdu markaas u qoondeynaysa macnuhu waa intaas wey waana midna waxaan rabaa inaan ku daro isdiiwaangelintu haddii ay noqoto tirkoob haddii ay tahay iyo haddii ay tahay tan kale oo codaynta matalan votinka oo kale for example waa wax khasab ah wey wax compulsory ah marka waxaa khasab looga dhigay waxa weeye muhiimadda ay leeyihiin marka taasaa khasab ka keentay inay khasab noqoto waxaa loo baahan yahay marka dadku inay sidaa u fahmaan wax dhiba kuma jiro magacaaga inta qof ee aad tihiin familkaasi intaa ka kooban tihiin guriga aad degan tihiin ereyda aad degan tihiin aad ku nooshihiin ayuunbaa la ogaanayaa dabadeedna waxaad kuu soo baxaya marka xaq aad xagga dowladda ugu leedahay ama hay-adaha kale ee gaarka loo leeyahy waa gartay dabcan markii ugu horeysay telekoobka intiisa badan waxaa lagu samayn doonaa dhinaca online-ka ama internetka dadka soomaalidaahu ma u diyaarsan yihiin bay kula tahay mise caqabado badan bay kala kulmi doonaan inay ku buuxiyaan telekoobka online-ka su-aal iyadan laftigeeda meesha ku jirta soomaalidu waa laba qaybood weeye waxaan u kala qaadaa anigu dad waaweyn oo dee dad da-ah waddanka ku soo galay iyo dad meel dhexaad ah oo dee iyagoo yaryar waddankan yimid ama ha ku dhashaan ama maaragtay iyagoo dhalinyara ha yimaadaan xataa dadka waaweyn marka la eego way ka bixi karaan baan isla intooda badan waxay u baahan tahay keliya inaad kombyuutarka fadhiisato oo haddii aadan markaas aadan aqoon u lahayn qaabka waxaan loo buuxinayo foomka loo buuxinayo kombyuutarka inaad qofkii markaasi kaa agdhow ama ilmahaaga oo kale for example ee iskuulka dhigta oo kale isagaa ku daarati garayn kara isagaa ku hogaamin kara qaabka aad u buuxinayso isagaa ku caawin kara ama qof kale oo dee ehelka ah ama aad daris tihiin ama qaraabada ah baad u yeeran kartaa iga caawi aad oran kartaa hal meel baa laisugu imaan karaa aad ku buuxin kartaa anigu laftigeenna haddii aad u baahan tihiin waanu ka caawin karnaa xagga kombyuutarka oo dee haddaad u baahan tihin anataas waanu idin samayn karnaa kajaaliyad ahaan marka ma leh maaragtay wax sabab ah oo waxaan lagu joojin karaa ma lahan marka qofku hadduu doonayo inuu isqoro wuu isqori karaa qaabku doonaa isku qore marka waxaan ku boorin lahaa soomaalidan u sheegi lahaa inay telekoobkaasi ka qayb qaataan muhiimad weyn ayaa ugu jirta oo aysan marna u malayn karin waa gartay soomaali ahaan maxaad is leedahay adeegyada ugu waaweyn ay ku waayi karaan haddii tirakoobka aysan ka qayb qaadan oo tiradii ay waddanka ku joogeen aan laga arag tirakoobkan adeegyada ugu badan oo aad is leedahay waa lagu waayi karaa maxaa ka mid a waxaa ka mid a sidaan soo sheegay guryeyntaa ka mid a dhibaatada ugu badan ee soomaalida haysta waa guryaha weyn waxaa ka mid a waxaa la yidhaahdo gaadiidka ka mid a waxaa ka mid a gaadiidka markaan leeyahay matalan tareenadoo kale iyo tramka meelaha la saarayo oo kale hadday dadku ku badan yihiin dee tramkii fiican ayaa meesha lasoo marsiiyaa ama tareenkii fiican baa meeshaa la keenaa sababto dadku sidai u kala badan yihin ama sidai u kala qaad badan yahay tramka wax walbana waxaa lagu salayaa de waa waa tirkoobkaasa lagu salayaa waxay wax ka taraysaa waxbarashada matalan ma iskuulaad kale cusub baa la doonaya in meesha laga dhiso mise kuwii hore ayuunbaa lagu haynayaa meesha haddii dadku ku badan yihin waa in iskuul dheeraada lagu soo daro meesha for example waxay ka taraysaa oo kale waxaa loo yaqaano infrastructureka oo kale sidoo kale meelaha baagiska oo dadka isugu yimaadaan isbitaalada warshadaha way badan yihiin marka waxaas o dhan dowladdu waxay ku salaysa waxaa jirta dhaqaale ama fan ay dowladdu ku bixiso arrimahaas ay ku bixiso jirta marka dhaqaalahaas si dadkaas ay u helaan oo wax loogu qabto dowladdu waxay mar walba isticmaalaysaa dadka halkaa degan tiradooda intay tahay ayay dadku comparison ahaan yani ayay dowladdu u samaysaa marka si waxa xaqa aad u leedahay aad u hesho isqor magacaaga macnaha inta qof aad ka kooban tahay adiga iyo caruurtaada iyo ehelkaaga inta guriga kula nool iyo gurigaad degan tahay kulli isqor macluumaadka lagaa qaado marka la qorana waa macluumaad qoladan a b s ka keliya ay haynayso cid kalena aysan ogaanin
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali